xaluhelidda khilaafadyada ah ka dhexdhaca bulshada ah qaybaheeda kala duwan ah waxay horseed u yihiin in la helo isdhexgal bulsho oo ku dhisan nabadda waxaana jira guddiyo ka dhisan magaalada kismaayo kuwaasi oo loo tababaray xalinta khilaafadyada ka dhexdhaca bulshada guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faadumo aadan katela kana mid ah guddiyada xalinta khilaafaadka ayaa haweenka ku nool magaalada kismaayo ugu baaqday inay doorkooda ka qaataan xaluhelidda khilaafadyada ka dhexdhaca bulshada dhexdeeda oo dariska aad la wadaagtaan oo gabdhaha dariska u yeertaan shaah karsataan meeshina baalgar ku duwataan daris wanaagsan iyo xaafad fiican oo wanaagsan oo dadka ay ku wada nabad qabaan aad noqotaan nabadda iyo hadalka qabo waa waa islaamnimada ku jirtaa diinta islaamka ay ku jirtaa qofka qaylida iyo buuqa iyo hadalka dhaadheer midna sharcigeena midna ma aha annaga haddaan wali haweennahay waxaa la rabaa inaan gurigeenna iyo reerkeena iyo ilmeheena aan wax u qabanno oon ogaano qooskan u burburin dariskan inaan la dagaalamin iyo annaga nabadda iyo wanaagga annaga aan samaynaa la rabaa intaa waxaan u shaqaynaa annaga haween baan u shaqaynaa haweenkana waxaan garab ku siinaa mar kastaba si qoysaska looga burburan si ayaga dariska gabdhaha isku qabsanaya ayuu taa lawada dhiganaya waa la isku qabsanaya waa la dagaalamaya barnaamijka wuxuu u baahan si qabow si inaan lagu kala tegin barnaamijkii oo si qabow wixii lagu dhammeeyo ilmaha idinkaa dhasheen wiilashiina taariibay aadi karaan wiilashiina waxbay dhibaatayn karaan gabdhihi baa la dhibaataynaa gabadha xaafada degan marka la dhibaateeyo oo la yidhaahdo social media lasoo dhiga gabadhii ilmadan waa la xumeeya lasoo xumeeye xal idinkaa idinka rabaa wiilashii idinkaa dhasheen taariibayaasha baxaya idinkaa dhalay idinkaa dhalay meel kale kama imaanin waxaan idinka doonaayo inaad dadkiina ogaataan oo akhlaaqiyan u hagaajisataan annaga dad muslimayn nahay diinteenna way cadda banaankaas ay wixii noo dhigta annaga haddaan haweenay haddaan ragnaho waa laga hadlay waalax waayo diinteena way caddahay sidaa darteed waxaan idinka rabaa inaad ahaataan gabdhaha ugu horeeya xaafadda nasiib ku heshaabtiin inta la imaado la wacyigeliyo gabdho muslimiin baana oo wada xijaabannahay inaan ilaalino owlaadeena inaan ilaalino inaan dhaqankeena ilaalino inaan nabadda ka shaqayno inaan xalinta khilaafaadka mar kastaba ka shaqayno